wasaaradda caafimaadka maamulka jubbaland ayaa magaalada kismaayo ku qabatay kulan lagu daahfurayay ololaha wacyigelinta tallaalka cudurka dabaysha daafurka kulankan ayaa waxaa ka qayb galay qaar ka mida shaqaale waaxeedyada wasaaradda hay-adaha ka shaqeeya caafimaadka dhaqaatiirta iyo qeybaha kala duwan ee bulshada dibad cali maxamed madaxa booliyada gobolka jubbada hoose ee hay-adda caafimaadka adduunka ayaa ka waramaya daafurka tallaalkan waxaa maanta noo bilowday ololihii ciribtirka cudurka dabaysha kaasoo dhammaan soomaaliya oo dhan ka socda welibana soomaaliya keliya aan ahayna etoobiya iyo kenya qaybo ka midana ay nawaheliyaan sida aad la socotaan muddooyinkii u dambeeyey wildi boli viruskii waa la cirib tiray laakiin v d b v baa nagu harsaneed muddo toddoba sano ah ayadiina waxaan rajaynaynaa hadda inaan cirib tirno degmadan kismaayo waxaan rajaynaynaa in laga tallaalo sagaashan iyo lix kun oo cunugoo shan sano ka yar la siina labada dhibcooda n o b v twoga ahayd maantuu bilowday oo bishu ay tahay lix iyo toban februari wuxuu soconayaa muddo shan cisho ah wuxuuna ku ogyahay labaatanka februari labada kun labaatan iyo shanta insha allah waxaan rajaynaynaa inaan hawshaas ilaahay uu nagu guulayn doono waxaa naga caawiya oo arrintaas nagala qayb qaatay wasaaradda caafimaadka ee jubbaland madaxa wacyigelinta wasaaradda caafimaadka maamulka jubbaland isaaq bashiir cabdi ayaa ka waramaya inta maalin uu socon doono tallaalkan iyo cidda loogu talagalay tallaalka waxa uu soconayaa maalmo kooban waa wuxuu bilaabanaa shan lix iyo tobanka maantu bilaabmay wuxuuna ku eg yahay labaatanka bisha febraayo labada kun labaatan iyo lixda meeshaas waa shan maalin tallaalka waxaa la siinayaa cunug waliba oo ka yar da-da shanta sano ee jooga deegaanada dowlad goboleedka jubbaland degmooyinka iyo deegaanadaba tallaalkan oo socon doona muddo shan maalin ayaa dhammaan la siin doonaa caruurta ka yar shanta sane ee ku nool deegaanada maamulka jubbaland